habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayno kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu si adag kaga hadlay meelmarinta habraaca wax kabeddelka dastuurka oo ay toddobaadkan mariyeen baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ay ka fuliyeen gobolka galguduud ee soomaaliya ku dilay soddon dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab dowladda federaalk ee soomaaliya oo war ka soo saartay howlgal ay sheegtay in lagu dilay kow iyo toban ka mid a horjoogayaal ka tirsanaa dagaalyahanada shabaab qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada oo taageeray qorshaha waxkabeddelka dastuurka ee habraaciisu ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya munaasabaday ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda kooneen oo lagu qabtay magaalada muqdisho jaamacadaha muqdisho iyo midda nabadda ee qaramada midoobe oo magaalada muqdisho ku kala seexday isafgarad dhanka tacliinta ah iyo wararkii ugu dambeeyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku dhawaaqay in uu ballanqaadayo inuu ka shaqeynayo sidii soomaaliya iyo ama dowladda dhexe ee soomaaliya ee puntland u wada shaqeyn lahaayeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa jimco aan ilaahadii raalli ahaad waa khamiis jimco ayaa soo geliso taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha januari laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay munaasabada caleemasaarka ee madaxweynaha dib loo doortay ee puntland siciid cabdulaahi deni oo ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal ayaa waxa uu khudbo dheer uu halkaasi ka jeediyey uu ku nuucnuucsaday dhinacyo badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si gaara waxuu kaga hadlay arrimaha ay ugu muhiimsan yihiin arrinta dastuurka dagaalka dowladda itoobiya iyo soomaaliya ka dhexeeya dhinaca diblomaasiyadda iyo arrimo badan oo ka mid ah dagaalka shabaab ayuu madaxweynaha soomaaliya si gaara kaga hadlay hase yeeshee madaxweynaha waxa uu dul istaagay arrintii baarlamaanka ee soomaaliya ay meel mariyeen habraaca waxkabeddelka dastuurka ee dood culus ay ka taagneed madaxweynaha soomaaliyana waxa uu sheegay in doodda waxkabeddelka dastuurka muddo ay soo jiitamaysay haddana tallaabo hore loo qaaday isagoo bogaadiyey go-aankii baarlamaanka soomaaliya ay ku meelmariyeen habraaca wax kabeddelka dastuurka bislaadaanay ku habboone ku habboonayd aan inta la gurto aan la quudanin midhahaasi dhulka ku dhaca waana hallaabaa dastuurku waa bislaaday dood nooguma dhinna options nooguma dhinna wax nooguma dhinna ballanqaadkii aan soo wada ballanqaadnay kulligan waa la wada ogyahay muhimadda uu leeyahay ayayna tilmaan u tahay eed ma aha in qof walba mas-uul noqonayaa dastuurka inuu brioritiga koobaad u yahay ou dhaqangeliya inuu rabo intaa waxay tilmaamaysay muhimadda uu dastuurka dalka u leeyahay iyo dadka u leeyahay ka markhaati kaciise nin kastoo mas-uulana waa wuxuu jeclaan lahaa waana joona dastuurkuna waa dukumenti oo nool oo ma aha mid mar inta la dhameeyey meel la dhigay laga sabray ee laga waxaynayo khaasatan dastuurka horena looga soo shaqeeyo kumeelgaarka aan kusoo dhaqanay intaan kusoo caanmaalnay wuxuu sheegayaa sida dastuurka loo sameynay waa sheegaya ilaa maalinta referendum loo qaado oo dadka soomaaliyeed ay inta u dhaqaaqaan ay dastuurkaasi u codeeyaan inta ka horeysoo dhan wax ku dar iyo wax ka bedel intaba waa leeyahay xataa markuu baarlamaanka federaalka u dambeeya ka gudbo xataa weli wax ku darid iyo wax ka dhamisuu leeyahay maalinta referendum loo qaado ayaa wakhtigii loo qabtay in la sugo ay tahay laakiin inta ka horeyso weli wuxuu ku jiraa in the making samaysankiiuu ku jiraa waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed cudurdaarada yaryarka ah iyo maxaan ku irahdaye looma dhammada iyo somalilanaa maqan iyo hebelaa maqan iyo ma ahan dastuurku wuu soconayaa annagoo og waxaa naga dhiman iyo waxaan u baahannahay annagoo tixgelinayno sbacena u reebayno ra'yi kasta oo maqan oo maalintaas aan nala joogin duruufo kasta ha ku kalifaana waxaa soo haray shalay baarlamaanka federaalka wax ka dhacay shal baarlamaanka federaalka ani waxaan qabaa shaqo aad iyo aad qurxoon u qabtay dastuurkii ma ahayn shalay waxa dhacay shalay habraaca dastuurku afar bog ka kooban kulligiisba document four five pages waayo horta shalay waxa laga hadlay oo dhacay dastuurkii waa taagan yahay weli maal dastuurka waxyaabaha ku qoran oo samaysikiisa waxaa ka mid ah qadiyadaha siyaasadeed ee wadaxaajoodka u baahan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa ka soo xaajoonaya markay wax meel isla soo dhigaanna baarlamaankay keenayaan baarlamaanka federaalka ayaana ka doodaya horta maalintii annagu aan dhahnay waxbaan isla soo gaarnay iyo maanta bishii meeya sanadka hore ee sideed biloodaa kasoo wareegtay iskama anaan fafadhin sideed bilood meel dastuurku inuu noo yaallo uuna sugayo waan ogeyn laakiin maalin walba duruufaa taagneyd maalin walba duruufaa taagneyd oo laha warbatan bal u kaadiyay yaanan yaanan yaanan hore loo soconayn bal aan aan koranno aan sugno maalin walba meel maalin walba meel maalin walba meelaan kusoo hakanayn maalin waa fatahaad aan kusoo hakano maalin dagaalka shabaabaa ordaya kusoo hakano maalin karaa kusoo dadka halhayska batay oo ah waa la iskhilaafayaa dastuurka haddii laga hadlo yaa waa qofka ii sheegaya maalin aan la iskhilaafayn yaa idhihi kara maalin hebel haddii la gaaro saddex sano afar sano shan sano toban sano kale kadib madaxweyne haddii la gaaro ayadoo kulli nacam la wada leeyahay dastuurka la imaanaya dastuurku waa dukumenti ku salaysan afkaar iyo ideas iyo aragtiyo mar ee afkaarta iyo ideaska aragtiyadu ay midaysan yihiinna maba jirtoba weliba midda siyaasadeed kuma sii jirto ma midowdaba sidaas daraaddeed dooda dastuurku waa furan tahay sideedaas biloodna mas-uuliyiintii hore ee dalka mas-uuliyiinta kasoo noqotay u yeera say wax idinla yihiin dhaha maalinta dambe culamaa udiin u yeera say wax idinla yihiin dhaha maalinta dambe muxuu ahay guddiyo kala gooniya u yeera se waa la soo waday sideedaas bilood haddana waa lasii wadaa weli maqas laguma goyno dastuurka waa soo dhammaaday khalaas lama dhehen lama bilaabin dastuurkii dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego dastuurkii lama bilaabin dib u eegistiisii dhabta eed lama bilaabin hadday bilaabane qodob kale walaalaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee ra'yiga u saaxiibta ah dadka ra'yiga leh oo aragtida leh oo maxaan ku irahdaay mas-uuliyiin hore ahaayo mas-uuliyiin hadda ahoo kuwa inay berri noqdaan raba intaba iyo shacabka soomaaliyeedba hal midaan aan maanta aan codsanaya war walaalayaalow waxaan waa diiday aan meel dhigno kanaa ka fiican aan aan la nimaado xasan sheekow waxaad leedahay inta jaranjartas ha laga dego maya taas waa dhib badan tahaye tanaa ka sahlan oo ka dhib yar oo ka ammaan badan ee inta aan marno laakiin looma dhamma iyo ma joogno iyo ma yeelayno iyo ma ka dhici karto iyo ma rabo iyo ma magaciisi waxba macnaa ma samaynayso markaad ra'yi la timaado tiri aniga aan meeshan maxay ahayd dastuurkan laba iyo toban sanaa laga soo shaqaynayo max plana khubaro ka noqotay u n d b a ka noqotay xagga ka noqotay intaasoo milyan oo dollaa lagu bixiyay intaasaa laga dhacay maanta maalinta aan goosano waxaasoo dhan inaan xal noo ahayn dastuurka xoolo iyo caqli soomaaliyeedaa lagu dhammaystiraa waddanka soomaaliya gudihiisaa lagu dhammaystiraa dibadda loo qaadi maayo waa awoodnaa ummadahu dastuurkooda dib dowladaha burburay in badan oo ka mid oo dastuurkooda dib u eegay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo khudbo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey magaalada garowe ee gobolka nugaal ayuu ahaa sidaad maqlayseen arrimaha dastuurka dalka ayuu ka hadlayay dhinaca kaleetana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay howlgal markaa lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo xubno markaasi horjoogayaal sarsaraha oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab howlgalkaasi oo ka dhacay gobolka galgaduud ee soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa lagu faahfaahiyey howlgal qorsheysan oo ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen gobolka galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri oo ah xarunta ugu weyn ee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolada dhexe waxaana lagu dilay sida warka lagu sheegay soddon ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwa oo isugu jiro dagaalyaano ka tirsan al-shabaab iyo xubno horjoogayaal ah oo markaasi ay ka mid yihiin kuwo ajaanib ah sida lagu sheegay warka labaatan ka mid a xubnahaasi ayaa la dhaawacay goobtan lagu bartilmaameysaday howlgalkan uu ka dhacay waxaa ka mid aheyd ama goobaha la bartilmaameysaday howlgalka uu ka dhacay waxaa ka mid aheyd xaruntii idaacadda andalus sida warka ee kasoo baxay hay-adda nisa lagu sheegay iyo xarun lagu farsameeyo qaraxyada xarunta maaliyadda ee degmada galhareeri ee guryo ay deganaayeen horjoogayaal ka tirsan dagaalamayaasha shabaab gaar ahaan kuwa sameeya sida ee, warka lagu sheegay filimada l- markaasi lagu magacaabo alkatayb sida lagu yiri warka kasoo baxay dowladda horjoogayaashan al-shabaab ka tirsan ayaa magacyadoodu waxaa ay hay-adda sirdoorka ee nabadsugidda qaranku ay ku sheegtay ee, shakhsiga koowaad oo magaciisu qoor cadde ee lagu sheegay ayaa waxa uu ahaa horjooge u qaabilsanaa dagaalamayaasha shabaab xarunta markaasi ay ku faafiyaan ee, fikradahooda sidoo kale waxaa ee, ka mid ahaa xubnaha kale ee howlgalkan lagu dilay cabdikariin shamboqle oo isaguna ahaa aas-aasaha ee, shabaabka ee, galgaduud sida warka lagu yiri iyo xubno kale oo kow iyo toban gaaraya oo xasan nuur uu ka tirsanaa islamarkaasina u qaabilsanaa qeybta gaadiidka usaamo oo u qaabilsanaa isgaarsiinta ciise ruush oo ahaa ee, farsamada hubka sida warka lagu yiri iyo xubno kale oo kamid kamid ah hogaa- markaasi ee, horjoogayaasha iyo weliba dagaalyahanada shabaab ayay dowladdu sheegtay in howlgalkaasi lagu dilay warka habeen aad caawa kala socoteen dalsan f m muqdisho waa naginta nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel